الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maalintii labaad kooxaha mucaaradka oo shir ku leh magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo kooxda riddada oo ciidamo geysay hotelka ay ku shirsan yihiin mucaaradka xasan gurgurte muxuu shirkan uga dhigan yahay xukuumadda riddada falanqayn ayaan soo gudbin doonnaa qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah kulan ay barbar soctay dowlo sharci ah una dhexeeyey maamulka wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose iyo waxgaradka beelaha jararweyne oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi mas-uuliyiin culimo iyo salaadiin kelimaad ka jeediyey barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa in ka badan siddeed boqol askari oo lagu dilay weeraro jihaadi ah oo mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen deegaano dhaca galbeedka qaaradda afrika iyo dabley hubaysan oo weerar ku ekeeyey saldhig ay murtadiintu ku lahaayeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sidoo kale waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa duruustii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa fadliga tobanka hore bisha dulxij waxaan caawa ku soo qaadan doonnaa sadaqada qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii adaalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha abuusheebe iyo maahir ayaa faafareebka caawa igala qaybgeli doona anna halkan ayaad igala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
شادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareeb kurarkaynu ku eegi doonno waxau noqonayaa habeenadii lasoo dhaafay waxaan baahinaynay duruus taxana ah oo ku saabsan fadliga tobanka hore ee bisha dulxij caawa waxaad ku soo dhowaataan kelimad ku saabsan sadaqada waxaa inoo soo jeedinaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى حلقة اللبات تيورا مقدمة ونيهد مكتاهي لبادنا وتلاوة القرآن والاعتناء بالفرائض حلقة اللبات والصدقة sadaqa laga hadla ruuxa muslimka waa inuu mar walba ku baraarugaa diinta islaamku faa'iidada ay leedahay diinta islaamka oo siday taa aad u fahamto siday taa aad ugu socoto maxay faa'iido leedahay waxay faa'iido leedahay adduunkaani nolol wanaagsan ayaad ku helay man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'min falanuxyanahu xayaatan dayiba waxaad uga badbaadeen nolol cadiidiya waman acrada can dikrihi fa ina lahu maciisatan danka adduunka markaad ka dhoofto ee aakhiro ama noloshii ugu dambaysay xaggaas aad aado xafiiska ugu horeeya ama degaanka ugu horeeya waa qabriga qabrigana xisaab waxaa ka furan aad u adag qabriga markaad tagto waxau kuu noqonayaa haddaad diinta islaamku saytaa u fahamtay ugu socoto rawdatun min riyaad aljanna beer beeraha jannimada kamida kuu noqaa haddii waxaadna uga badbaaday inuu noqdo godgodadka naareed kamidana waa ka badbaadi bacda albachtine jannaad heleen naarna oo ka badbaadiya diinta islaamka waxtarkeedu waa ka diinta islaamka marka sidaas waxaa ka mid ah jusaskeeda ama qaybaheeda waxaa ka mid ah asadaqa waxa la yidhaha sadaqadu waa in dadka wax la tara alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fa ama man actaa ruuxi siiya wixii ku waajibay oo wasadaqa bilxusna laa ilaaha ila allahu kelimadaasna rumeeya sadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra wadiqadii fudaydka badneed ayaan u fududay doonaa oona u diyaarihaynaa si quman sadaqada marka waxaa ka mida ugu horeeya alkalimatu tayiba kalima tayiba waa towxiidkii alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayiba kashajaratin طayibatin asluhaa haabitun waa laa ilaaha ila allahu waay tusaalaheeda alla saasuu ka dhigay waxaa kasoo horjeeda kelima khabiiu ah kelimatu lkufri washirki kelima dayiba ruuxa haddaba ay ku xididaysatay waxaa laga rabaa sadaqada inuu ka mid dhigo era wanaagsan oo ah inuu dadka wax wanaagsan yidhaah inuu kelima ayiba sadaqa waay u ogaado maa haddii sadaqa la sheeg ina sanuuda un ay kugu soo dhacdo maaha iyo xoogaa yaryaro lacaga ee xoola ah waa inaad ogaato alkalimatu ayibatu wa sadaqa kelimada ayibada wa sadaqa assalaamu calaykum kayfa xaaluka ya akhi haddaad tiraa sadaqa waay sadaqadaasna yaa bixi karaa kelimatu ayibata wuxiidullaahi qofkay ka dhaadhacdo ayaa sadaqadaas kelimada ayibadaahe sidaa u badan u qiimaha badan kaasaa mirayhaya ma garata sadaqada waxaa kaloo ka mid a haddaad bixiso hal kun haddaad bixiso toban kun ayaa alla kaaga dhiga maxaa yeelay aayaddii mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillahi kamathali xabatin anbatat sabca sanabila fii kulli sumbulani way jirtaa laakiin taa horon tilmaaman jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha hal xasana ruuxu la yimaado toban tobana lagu abaalmariya kadibne wallahu yudaacifu liman yashaa yani marka oo aayaddaas ku jirta suurat lbaqara oo tilmaamaysa laalaab kaa fara badan ayuu hela taasuna waa sadaqadii kaga faaiday inaan ka faa'idaysano waaye cashru dilxija aan uga faa'idaysano sadaqadaas oo nooc walba leh sadaqada macnaheedu waa inaad diinta islaamka dadka u sheegtaa ka mida oo dadka tacliimiso oo dadka u gudbiso inaad marka taasna ka faa'idaysato waa laga maarmaan ayib sadaqada qiimada ay leedahay waxay imaanaysaa marka aad xoolo xalaanana ka bixinayso isla markaadna ilaa alla dartii aad u bixinayso inama alacmaalu biniyaad adnaad haddaba naftaaduna dayib ku tahay intaana ku dadaal waa ganacsi alla agtiisaad waxgeysa maxaa lee adaa alla u baahan inaad marka akoonkaas wax ku shubato adaa baahi u qabta yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid wallahu subxaanahu watacaala aclam أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee faafreeb kurarka ayaad dhegeysanaysaan markan iyo maalintii labaad kooxaha mucaaradka ayaa shir ku leh magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoona kooxda riddada ay ciidamo geysay hotelka ay ku shirsan yihiin mucaaradka xasan gurgurte muxuu shirkan oga dhigan yahay xukuumadda riddada falanqayn ku saabsan waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheyba bismillaah aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin aw ayman magaalada muqdisho maalintii labaad oo maanta ahayd waxa uu shir uga socdaa mucaaradka sida ba-an uga soo horjeeda kooxda riddada ee uu xasan gurguurta hogaamiyo kuwaasoo dal iyo dibaddaba isaga yimid shirkan bashiirow waxaa si tiga u haya shariif murtad oo horey u soo noqday hoggaanka kooxda riddada iyadoo sidoo kale shirka ay ka muuqdaan murtadiin horey u soo noqday ra-iisul wasaarayaal kuwaas oo ay ka mid yihiin xasan cali khayre cabdi faarax shirdoon iyo cumar cabdirashiid sharmaarke oo horey u soo wada noqday ra-iisul wasaarayaal iyo sidoo kale murtadiinta kale ah shariif xasan sheekh aadan iyo murtad maxamed mursal oo baarlamaanka riddada ayaguna soo hogaamiyey xasan murtad ayaa markii hore isku dayey inuusan qabsoomin shirka oo wuxuu maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan u diray hotel jaziira oo uu shirku ka socdo milkiilayaasha hoteelka ayaa lagu amray in hoteelku aysan kooxaha mucaaradku shirku qabsan karin balse bashiirow waxay maamulayaasha hoteelka ku andacoodeen in hoteelku uu ganacsi u furan yahay sidaa daraaddeedna qolo walba ay ku shiri karto bashiirow arrinta in la xuso mudan ayaa ah in maanta inta uu shirku socday lagu dhex arkay maleeshiyaad dharcad ah oo sirdoonka kooxda riddada ka tirsan kuwaasoo gacanta lagu dhigay markii la arkay iyagoo sawiro ka qaadaya madaxwaaweynta mucaaradka ee shirka fadhiday hase ahaatee waxaa gacanta ku dhigay islamarkaana jirdil xoogan u geystay maleeshiyaadka mucaaradku ay wateen oo shirka ilaalada ka hayay waxaa jirta bashiirow in maanta shirka intii uu socday uu ku soo biiray la taliyihii murtad gurguurta ee dhanka carabaha murtadka lagu magacaabo daahir maxamuud geele kaasoo durbo loo magacaabay afhayeenka shirka mucaaradka uga socda hotel jaziira ee magaalada muqdisho mucaaradka ayaa sidoo kale waxay wadaan qorshe ay isku hubaynayaan islamarkaana ay maleeshiyaad u dagaalamo ku urursanayaan magaalada muqdisho iyagoo la tilmaamayo in dhaqaalo xoogan ay ka helayaan dowlado ay ka mid yihiin nidaamyada daaqoodka carabta kuwaasoo qaarkood la sheegay in si ba-an ay uga soo horjeedaan nidaamka daaquudka gurgurte dowladaha hadda farta lagu godayo waxaa ka mid ah imaaraadka carabta oo la sheegay in si xoogan ay uga soo horjeedaan qorshaha xasan gurgurte khayraadkii dalka uu ugu gacangeliyey nidaamka daaquudka turkiga halka markii hore iyaga heshiis uu kula galay in khayraadka dalka ay iska dhowqaan bashir shirka mucaaradka uga socda hotel jaziira ayaa ah mid maalinta beri ah lasoo afmeeri doono sida qorshuhu yahay ama mucaaradkuba ay sheegeen ujeedka ugu muhiimsan ee shirka ayaa ah in lagu majaxaabiyo qorshaha murtad gurguurta ee ah waxa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah oo uu sheegay inuu qaban doono balse mucaaradka ayaa waxay aaminsan yihiin in magaalada muqdisho iyo deegaanada ku heranba aan lagu qaban karin waxa loogu yeeray doorasho qof iyo cod ah maadaama mujaahidiintu inta badan waddanka ay gacanta ku hayaan murtad gurguurta ayaa xilligan gaalada caalamka waxa uu kala kulmayaa cadaadis xoogan oo ku aadan in shir uu ugu yeero mucaaradka oo ay ka mid yihiin hogaamiyaasha maamul goboleedyada dabadhilifka sida siciid deni iyo axmed madoobe balse ma muuqdo ifufaalo kulankaasi uu ku dhici karo maadaama muddo sanad ah ay u hartay xilxaynta xasan gurguurte waxaa lagu jiraa xilligii ay uga xasaasiidsanayd xaaladda siyaasadeed ee kooxda riddada iyo mucaaradka ka soo horjeeda falanqeeyaasha ayaa sheegaya sababta guddoomiyaha gobolka banaadir loogu magacaabay murtadka lagu magacaabo xasan maxamed xuseen muungaab in kooxaha mucaaradka uu saaro cadaadis ku aadan dhaqdhaqaaqyada ay uga soo horjeedaan nidaamka daaquudka gurguurte islamarkaana gacan biraha uu adeegsado muddada kooban ee murtad gurguurta u harsan balse mucaaradka ayaa doonaya in nidaamka gurguurta maqooniyaan haddii uu isku dayo in xukunka uu isku dhejiyo wakhtigiisa marka uu idlaado kadib siduuba u dhaqmay xilligii uu mucaaradsanaa markii murtad farmaajo kooxda riddada madaxweynaha u ahaa arrinta hadda la hadal hayo ayaa waxay tahay bashiirow in magaalada muqdisho deg deg looga yeeray taliyaha waxaa loogu yeero nabad sugidda murtadka lagu magacaabo sambololshe oo ayaamahanba ku sugnaa deegaanka moqokori oo dhaca bariga hiiraan wararku waxay sheegayaan in sambololshe uu gaaray magaalada muqdisho waxaana hadalhayntu ay u badan tahay in xilka qaadis lagu samayn doono murtad sambololshe taasoo isaguna uu ka biyadiidsan yahay xataa haddii xil kale loo magacaabi lahaa
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan waxaad ku soo dhowaataan xubintaada leynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa gaari kooyal ah oo ay la socdeen askarta ciidamada kufaarta kenya ayaa ku rogmaday inta u dhexaysa deegaanada wargaduudo iyo hareeri suuki ee hoostaga degmada ceelqaalow bakhtigu waa saddex askari oo kenyaati ah dhaawacna waa lix askari oo isla kufaartaasi ah gaariga kooyalka ah ee rugmadayna burbur xoogan ayaa gaaray haddii warbixinada howlgallada mujaahidiintu ay ka qoreen aan eegnana ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qaraxa ku beegsadeen xero maleeshaadka riddada ay ku leeyihiin gudaha degmada buula burte ee wilaayada hiiraan waxaana qaraxaasi khasaare kala duwan uu ka soo gaaray cadowga sidoo kale howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan siddeed boqol oo askari oo lagu dilay howlgallo jihaadi ah oo ka dhacay galbeedka afrika xilli bishii lasoo dhaafay ay dhaceen howlgallo malaaxim ah oo mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika dhegta dhiiga ugu dareen boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan milatariga dowladaha maali burkina faso niger iyo benin ay mujaahidiintu soo saareen warbixin ku saabsan tirakoobka howlgalladii dhacay bishii ina dhaaftay mu-asasada zallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa shaacisay tirakoobka cusub ee lagu soo bandhigay weeraradii mujaahidiintu ay ku beegsadeen saliibiyiinta iyo murtadiinta kuwaas oo lagu dilay in ka badan siddeed boqol oo askari laguna qabsaday hub iyo gaadiid tiro badan oo cadowga laga furtay howlgallada ciidan ee ay ciidamada mujaahidiintu fuliyeen bishii dulqicda ee ina dhaaftay ayaa lagu sheegay ilaa lixdan iyo afar weerar kuwaas oo soddon iyo laba ka mid a ay ahaayeen dagaallo toos ah shan iyo labaatan ka mid ahna ay ahaayeen weeraro qarxyo loo adeegsaday halka toddobada kalena tirakoobka lagu sheegay inay ahaayeen kuwo jidgal ah weeraradan oo qaar ka mid a cagta lagu mariyey saldhigyo waaweyn ay mujaahidiintu shaaciyeen inay gallaafteen nolosha in ka badan siddeed boqol iyo labaatan iyo afar askari waxaana lagu khanimaystay sagaal iyo labaatan baabuur oo kuwa ciidanka ah in ka badan siddeed boqol toddobaatan iyo laba hubka noocyadiisa kala duwan ah in ka badan boqol lixdan iyo siddeed mootooyin ah iyo afartan iyo toddobo r b g ah waxaa sidoo kale howlgalladan barakaysan lagu gubay in ka badan konton iyo afar gaari oo kuwa dagaalka ah tirakoobkan ayaa kusoo beegmaya xilli mujaahidiintu bishii lasoo dhaafay ay qabsadeen magaalada jibu ee dhacda burkina faso iyo saldhigyo milatari oo isugu jira kuwa dagaal looga saaray murtadiinta iyo kuwa iyaga oo lagu soo wajahan yahay ay faarujiyeen cadowga waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dabley saaka weerartay xabsiga dhexe ee magaalada gaalkacyo wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ku waramaya in saaka weerar xoogan lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaaladaasi kooxo hubaysan ayaa lasoo werinayaa in ay weerareen xabsiga waxaana in muddaha dagaal toos ah uu dhex marayey kooxda weerarka soo qaaday iyo ilaalada xabsiga kooxahan hubaysan ayaa la sheegayaa in ujeedkoodu ahaa in ay xoog ku soo furtaan maxaabiis halkaasi kaga xiran taasi oo sababtay in dagaal xoogan uu qarxo inkasta oo aanan weli la haynin faahfaahin dheeraada haddana ma cadda in kooxda weerarka soo qaaday ay la baxday maxaabiistii ay doonayeen in ay soo furtaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka ay xabashidu ka dhisatay soomaali galbeed oo ku guudiyey beegsiga dadka shacabka magaalada jigjiga ee xarunta dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya ayaa waxaa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen wasiiro iyo saraakiil ka tirsan maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulkaasi maxamed aadan oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa waxa uu sheegay in ay ka shaqayn doonaan beegsiga iyo caburinta dadka shacabka ah ayna go-aan ku gaareen in ay xabsiga dhigaan dad badan cabdi cali siyaad genaraal gafaydhe oo isagana ka mid ah saraakiisha dhibaatada ba-an ka wada dhulka soomaali galbeed ayaa waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay beegsiga siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulkooda islamarkaana lagu weerari doono meel weliba oo ay ka joogaan dunida xubintiina caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal faafreebka wararka ayaan ku guda jirnaa waxaa toos inooga dhegeysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah markan iyo jubbada hoose kulan doore ay barbar socotay una dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo waxgaradka beelaha jaraerweyne ayaa kusoo gebagaboobay degmada kamsuuma ee wilaayadaasi waxay ahayd dowro sharci ah oo loogu magacdaray suldaan cabaas suldaankii hore shihiiday ee beelaha jaraerweyne ee labada jubbo waxaana ka faa'idaystay nabadoonnada iyo waxgaradka beesha jaraerweyne taasoo socotay muddo shan maalin dowladda waxaa dhinac socday kulan looga hadlaya arrimo dhowr ah xafladdii gebagabada ugu horaan waxaa ka hadlay sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay waxaad u digtaa kuwa iyo allah subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya markii lagu dul akhriyo kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala an yuxsharuu ilaa rabbihim markii kalaamka ilaahay lagu dul akhriyo oo ay maqlaan ayay waansamayaan ayay isku laabanayaan maxaa yeelay waxaa ka dambaysaa maalin laysa lahum aysan u sugnayn wax ayaga u gargaara ama wax u shafeeca marka maalinkaa isagaa iyagoo ka baqaya ayay haddana ku dadaalayaan alla kacabsiga walaalayaal dowladan loo qabtay nuqabada jubbada hoose ee beesha jareerweyne waa weye dowro aad iyo aad u qiimi badan oo aan la dhacnay weeyaan hadafkeeduna boorka ayuu ku yaallaa waxaa ahdaafteeda ka mid ah in macnaha kor loo qaado nuqabada iyo humuumtooda iyo waxay higsanayaan iyo boorka in laga jafo iyo inay nuqabadu ay yihiin nuqabo hadda maahane waa nuqabo horraysay marka ilaahay subxaanah wa tacaala uu leeyahay ithnaa cashara naqiiban laga soo bilaabo ilaa xilligeenna nebi maxamed sal allahu aleyh waaalih wasalam oo sacad ibnu cubaada iyo sacad ibnu mucaad iyo ragga la midkaa ilaa midda magaceedu macnaha ku qoran yaha loogu magac daray suldaan cabbaas ilaa idinka fadhiya sidaasay nuqabadu isugu xidhan tahay ilaa qiyaami saaca nuqabadaa ayadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innii macakum anigu idinkaan idinla jira laakiin waxaa ka horreeya arrimaha ka horreeya hadday salaada toosiyaan hadday xoolahooda sakada ka bixiyaan hadday iyagu macnaha waxa weeyaan dilaahi diinkiisa wax amaahiyaan hadday waxa weeyaan wacazaruuhu diinka ilaahay garab istaagaan hadday ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada ilaahay rumeeyaan marka ay sidaa yeelaan maxaa dhacaya la ukafiranna macnaha markaasaan dunuubtoodii iyo sayi'aadkoodii dhaafayaa ilaahay leh subxaanahu wa tacaala walaalayaal dowradatan ayadaay horta kow waa inaad idinku ku inticaashtaan oo aad macnaha ku noolaataan oo ay wilaayada awee jubba suflaa waxay u qabatay horta idinku inaad baraarugtaan marka labaadna in nuqabada ay ogaadaan inay halgan lagu jiro cadowga layska radcinayo oo layska difaacayo ayadana inaad aad garataan maxaa yeelay naqiibkan hadda suldaan cabbaas oo aannu wada garanayno ilaahay subxaanahu wa tacaala baa suldaan ka dhigay asagoo jidhkii ku taagan ayaa ilaahay ku oofsaday oo diyaaraadkii waxaweye gaaladii kufaartu duqeeyeen marka ruux kastoo naqiiba waxaa laga rabaa inuu macnaa asagoo waddadaa ku taagan ama ilaahay ku oofsado ama nasriga iyo guusha ku gaaro naqiibnimadu ma aha waxaweye cimaamad baa lay saaray naqiibnimadu ma aha koofi baa la ii xidhay naqiibnimadu ma aha xaflad baa la ii dhigay waxaas oo dhan waa ka guda weyn tahay waa ammaano lagu weydiinayo waxa weeyaan adduunkana waxa weeye dadku ay ku arkayaan antum shuhadaa'ullaahi fil ardi xaalkaagu wuxuu yahay iyo ikhlaaskaaga iyo xalaal miiradkaaga iyo waraxnimadaada iyo dadaalkaaga aakhirana macnaha laysku jannaynayo ma ahan macnaha timir la cunayo maaha waxaad ogaataa walaalayaal naqiibnimada macnaha waa wax weyn maantana halgan baa lagu jiraa inaad ilaahay ugu adeegtaan inaad muslimiintii tawxiidka aad bartaan inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddii huquurta u buuxisaan inaad walaayada si hufan oo macnaha aad ula shaqaysaan inuu ruuxu calooshiisa ilaaliyo ah uu yidhaahdo macnaha markii saka la aruurinayo aasawe maxaa gallayda xagga xoog xagga xoogaa keen xaggana waa la dhiibaya a kuwa geela ayagu qaada xagga geela xoogaa soo mari xagga xagga maya a waxaas oo dhan oya macnaha sax ma aha waa inay caloosheenna iyo afkeenna iyo adinkeennu dhammaan la wada islaamiyo waxa weye biimtithaali awaamiri wajinaab ilaahay diin inaan ku noqonno kitaabkiisa sunnada nebigiina aan hirgelinno marka suldaan cabbaas us wuu noo yahay boorkana waa noogu qoran yahay shacaarku waa maxay ayanqusu diinu wa ana xayun ma diintaa hoos noqonaysa anoo nool oo madaxayga timo ku yaallaan xaragoonaya oo labadayda garab isku yaallaan macnaheedu waa laa diintu kor bay noqonaysaa wey marka arrintaa ayadaa ha la xambaaro wajazaakum allahu khayran wa sali allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka beelaha jareerweyne ee labada juba addowratu suldaan cabbaas run ahaantii ee wilaayada jubbada hoose iyadaa mahadsanta macnaha magacaas suldaan cabbaas ihtimaam iyo aan ley macnaha dowrado insha allahu tacaalaa may had macnaha an mahadnagee nabadoonnadii jubbada hoose oo lanqabadii dowrada ee dhabar adeegii iyo fadhigii iyo sabarkii iyo macnaa jilib hirnaantii ilaahay asiinka awaalmariyo ee mayl isinka rabe casharadii meel isanka qaadateen iyo duruustii qaadateen in naftan horta wal iska bedelo isan naftan inna wal iska bedelo guriga kadibna wal iska bedelo daraska wal iska bedelo si guud ahaan dadkiisan mas-uulka kaa tagna isbeddel in laka helo maalintii dowladda sagalayti iyo maalintii adkabati iska si inaan ahaane isbeddel laka helo iyo lambaahinya insha allahu tacaalaa ee nabadoon macnaa keliya mangatona beelaha jareerweyne keli nabadoon mangatan si guud macnaa beelaha soomaaliyeed muslimiinta dhan iyo nabadoon atan si gaar ahaan haddana jif kasta macnaha ninkii oo doorati la nabadoon mangayo beelaha jareerweyne dhan haddana nabadoon atan marka bahasha in macnaa ihtimaamkaas la siiyo iyo lambahanya haddii ilaahay ogolaado ee macnaha aikal meelan mahadnagee marti sharafta dhammaankaasi qaybgalin mahadnage marka may dardaaramee beelaha jareerweyne gobolka jubbada hoose maysin dardaaramee midnimo midnimo iyo wadajir khaasatan nabadoonnada macnaha iyo dadka macnaha iska dir karan waana macna shalqabad karan maayo nin kasta beelis ama jifudus haddii ila hadalo oo runta in sheego ninkii dhaqdhaqaaqka aragoona culeys saaro muhiimadda intaas way marka dadkii wal toosiyo la raw walna hadlaayo la raw isan way marka insha allahu tacaala maysin dardaarmee midnimo iyo wadajir waactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu walaa takunuu kaaladiina tafaraquu suubanahana mayle almuslimu akhulmuslim fattaqullaha wa aslixuu daata baynikum marka dhaxdan wanaajiya isanka nabadoon ahaan dhaxdan hufnaan iyo macnaha iska warqab iyo dhatan lasiin karow marka insha allahu tacaalaa may kalsiila dardaarmee jihaadka ku socoda bariga afrika nabadoonnada gobolka jubbada hoose oo hadda dowlada lansihiroy may ku booriyee jihaad aljihaadu fii sabiilillaah in horta la diyaargaroobo nabadoon kasta in horta diyaargaroobo macnaha isticdaadin diyaargaroobo insha allahu tacaalaa sheekh axmed awoyoonisna insha allah horaan ku odsidi haddina ka nagoy nabadoonnada in la tababaro mucaskar lan diro insha allahu tacaalaa arrintaasna macnaa insha allahu tacaalaa macnaa qofka haddii idin diyaargaroow macna aan ahayna wallika jeeda male waaciduu lahum astadactum min quwa wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwallaahi wa caduwakum marka insha allahu tacaalaa diyaargarowkasa lambaahan si guud alaa ina alquwata aryami macnaa shiishka in la bardo haddii ilaahay ogolaado marka intaas jihaadkan siinka booriye dadka isaga mas-uulka ka atagna insha allahu tacaalaa ku booriya waxbarashada macnaha jihaadka kubooriya michael sindardaarimee istiqaama isan ina toosanaatan haddii isan oo toosantan ummadda siinka dambaytana toosayan haddii isan an toosanayna ummadda kalema toosayan marka alistiqaama ina iya siinka diga isan ina toosanaatan ee michael sindardaarimee assamci wadaaca in la helo asabru walmusaabara sabar iyo dulqaad in la helo iyo lambaahin addacwatu ila allah dadka macnaa dacwada in la kaweero guriguri tuulo tuulo inaa lan deersiyo haddii ilaahay ogolaada hadda insha allah naqiibkana koley indardaarin doonya haddii ilaahay dhoo shaqada hadda unka horeyta isan qawadaasan madarasada macnaa makalaangow kayaali in deg deg lun furo naqiibka macnaa jubbada hoose nula duuba usano shaqadan ku horey qabadaasan taas haddii ilaahay dhoo insha allah naqiibka koley insha allah si arrintaas macnaa siin tarkiisi doon insha allah may kale siin dardaarame aljihaadu fii sabiilillah aljihaadu fii sabiilillah dhugga halgeliyo dadkana halka tirtirsiyo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar alcadlu cadaaladda in laka dadaalo macnaha alshucuuru bilmas'uuliya in mas'uul mas'uul ina ata dareento macnaha bannaan nin fadheedi oo meelahaas kuqoshaloyin ahaane nin xil qaadiya ata nin mas'uuliyad macnaa saarantay ata macnaha maylan baahanya ihtimaam meelaha ad fadheedasa qofkii ad la socdaasa afka wali ka bahaw macnaa kulli walaaga wal qiyaasan hadal fare iska hadalana sax maa nabadoonka dhahi hadhowlika dhahe warka meeldheera seeda sidii haddaa yimaad alxilmu walanaa dulqaad iyo kaadsiimo siin dardaarame waxadur masaajid aljamaacaad macnaa in jamaacada la laazimo masaajidka safka hore kutukutan lakoodayido la raw moogta haddii mininkale kututukuto qabqabqab siido nabadoonka may beryahan weeg masaajidka lakiinka aragna sax maa jameecada safka hore lakoorabo inaa kutukuto asidqu runta ina ka dadaalo nabadoon been sheegi nabadoon managad karo asidqu runta inaad ka dadaalo runta wali run ay sheegto been dhanka adeegato sakoonagadaasad nabadoonka ba idhahi hal mar dilka dhoo besoy warka naqiibkaasi deere adii ogta tilaawatu alqur'aani bitadabur hiraabtii wuxuun maana hal jus inaad qacqad ka siido niska dareer laan ahaane jus qur'aan hiraabti akhriisato qiyaamuleyl hamiinkii salaatuleyl sankato sideed sac tukuto iyo lambaahan haddii ilaahay dhaho adhakaa nin dhugley ahaato waxyaabaha dhigo inay la socoto idaacadaha macnaha idaacad macnaha shidato adduunka wali ka socda may la dhahi war nabadoon ed sax maaha in adduunka ila socoto macnaha nin dhugley ahaato aqliga shaqeeyoy muqdisho wali ka dhii kismaayo wali ka dhii furunta wali ka dhii war nidaam kulli walshal ugaa talfadoy nin dhugley ahaato ataraaxum dadka macnaha ad mas-uulka ka ata inaan naxariisato naxariis la koohalo nabadoon qallafsan ahaane nabi maxamed macna nin naxariis badan ahay فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ها مركزاس لو إن معنا قف جلعسن oo macna hayiin ahaato ugu dambeynna waxaa kulanka iyo dowladda soo xiray sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى بمهد أسكله نوكل ميي مكان كان خير كبدن له بعد حمد الله سبحانه وتعالى كذب وهان أم هذه علينا مرت شرفك kala duwan oo ka soo qayb gashay xafladan culimmada dhaqanka salaadiinta nabadoonada wahagaradka waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum intaas kadib walaalayaal waxa noo dhamman oo halkan laga sheego ma jiraan waxaan leenahay intii halkan lagu sheegay ayaa u baahan inaan dhaqangelino oo aan qaadanno guud ahaan beeshii jareerwiine walaayada islaamiga ee jubbada hoose dhaqankooda maalmahan dowladda ugu socotay halkan waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum muhiimadda dowladda halkan looga haayay oo muddadan shareecada rahmaanka aad u baranayseen in dowlad la qabto xaflad la dhego ma aha muhiimadda waxaa weeye walaalayaal tadbiiqu sharcillaahi subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadda oo idiin saaran in la dhagangeliyo kitaabka iyo sunnada qofka haddii mas-uul yahay ama nabadoon yahay ama suldaan yahay waajibka oo saaran waa waajibkii saarannaa ummadihii naga horreeyey waajibkii allaah subxaanahu wa tacaala noo tilmaamay oo dhaqankana loo sheegay waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala barashadiis ku dhaqankiis ku camalfalkiis ummadda oo mas-uulka loo yahay in la gaarsiiyo la baro waxaan marka idin dardaaramaynaa walaalayaal haddii aad tihiin beesha jareerwiine ma aha dowladii koowaad ma aha waa dowladii labaad loo qabanayo dhaqanka beesha jareerwiine walaayada islaamiga jubbada hoosena maalmahan qabaa'isha dhaqanka waxay ku tartamayaan ay wadeen inay u qabtaan dadkii ummadda maamulaayeen dowlaad loo qabto si wacyigooda kor looga qaado waxana ay ummadda u feensiiyaan idinkana dadkaasa qayb ka ahaydeen waxaa markaan idin leenahay si gaar ah markii la fiiriyo beesha jareerwiine waxaad mooddaa in tallaabo oo sii dheer sii qaadayso taas oo tusinayso in maanta dadka ay mas-uuliyadda ka dhigayaan oo ummadda horkeenayaan oo nabadoon u noqonayo in uu yahay qof diinta raxmaanka oo bartay qof diinta feensan in maanta loo dhiibayo hilka taas oo tusinayso in maanta ummadda ay noqoto ummad diimeed waxaan markaan idiin rajaynaynaa guud ahaan iyo gaar ahaanba in qaab kale idiin soo xulay aad ka dhabaysaan qaab kale idiin soo xulay in aad ka dhabaysaan waxyaabaha oo idin yaallo waa wax yar ma aha waa aad iyo aad u ballaaran si gaare waxaad halkan ugu mahadcelinaynaa culummada beesha jareerwiine oo ku dadaalayo in beesha ay noqoto beel ansaareed oo kitaabkii allah subxana watala u nusraynayo taasna waxaa ku dareemaysaan suldaanka guud beesha jareerwiine waxaa laga soo dhex saaray culammada beesh jareer weynaa culammada annaga ka tirsanaa ay ku dhah jaray wakiilka suldaanka walaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa laga soo dhex saaray culammadii baa laga soo dhex saaray nabadoonada ayagana nabadoonada ayagana waa culammada dadkii wax soo bareen ay soo tarbiyeeyeen wey dadka oo ayaga nabadoonada laga dhigay waxaa marka idin leenahay oo idin sugaayo dhaqankii iyo culammadii waajibkii oo saaranay way guteen idinka laakiin waxaa laydinka rabo dadka aad mas-uulka u tihiin aad gaarsidaan dacwadii iyo diinta waxaa laydinka doonaya walaalayaal ma aha halkaa ma aha bise waxaa laydinka doonayaa walaalayaal beesh jareerin haddaad tihiin inaad maanta u noqotaan dadkii furo lahaay kenya waxaa laydinka doonayaa dacwadii diinta aad faafisaan waxaa laydinka doonaya walaalayaal oo muhiim ah oo culammadana maanta aad uga hadashay cadaaladda qofka haddii mas-uul yahay waxaa laga doonayaa walaalayaal cadal inuu ku dadaalo dadka aad mas-uulka u tihiin inaad u samaysaan cadal u samaysaan waayo maanta adaga mas-uul baa lagugu dhigay berrina waxaa laga yaabaa qofka in mas-uul laga dhigo intii aad joogto ayaa lagaa doonayaa in ummadda u samayso cadala waxaa laydinka doonayaa walaalayaal inaad noqotaan ilaahay subxaanahu wa tacala dadkii ku tilmaamay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar macruufka aad fartaan munkarkana aad reebtaan si gaara beesh jareer weyne gudaheeda waxaa laga doonayaa in laga safeeyo waxaas oo aan lagu arkin ayaa la doonayaa nabadoonada maanta waan joognaa xafladii baan joognaa maalamahan soo socdo waxaa laydinka doonaya laydinka filayaa wax aad looga farxo oo horumarinta diinta ah oo horumarinta diinta ah baa laydinka doonayaa waxaa laydinka doonayaa madaariistii inaad furtaan baa laydinka doonayaa aad dadku wax ku bartaan aad macallimiin ka noqotaan baa laydinka doonayaa waxaa laydinka doonayaa walaalayaal deriska inaad wanaajisaan deris wanaag baa laydinka doonayaa deris wanaag baa laydinka doonayaa ummadaha deriska idinla ah inaad kula noolataan deris wanaag ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaana siiyey nicmo aad u ballaaran oo aad dareemaysaan maanta meesha aanu joogno nicmada ilaahay oona siiyey geedaha ku yaalo dareemaysaan webigan jubba baana dhahmaraayo oo beeshina ay degan tahay waxaad dareemaysaan webigan dad badan oo muslimiin ah ba ku tiirsan oo beeraha ba ku tiirsan waxaa laydinka doonayaa webigan in aan wada ilaalino inaan ku dadaalno inaan ilaalino meelaha oo furan aan ogaano aan soo sheegno aan xirno sidii loogu wada noolado si gaara waxaan idin leenahay walaalayaal maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaana siiyey nicmo aad u ballaaran baana siiyey ee roobkii baa noo da'ay barwaaqo baa ku jirnaa waxaa markan laydinka doonayaa tacabka inaad ku dadaashaan tacabka beeraha inaad ku dadaashaan si aan wax u soo saaranno oo aan ugu filanaanno gacmo shisheeye iyo gacan horsha aan ugu filanaanno inaan tacabka aan ku dadaalno ilaahay subxaana wa tacaala baana siiyey in markan aan dadaalno oon idinka doonaya walaalayaal wa akhiiran waxaan leeyahay warkay kusoo gebagabaynayaa maanta waxa socdo waad dareemaysaan waa jihaad oo farluuceen ah baa waddanka ka socda jihaadkaas oo farluuceenka ah halka maraayo waad dareemaysaan cadowga allah subxaanahu wa tacaala maanta wuxuu marayaa in is adeedo cadowga ilaahay baa subxana watacala noo jibiyey dhammaystir baa u baahan yahay waxaa markan laydinka doonaya walaalayaal inaad ka qaadataan kaalan bugle in nafta bixisaan maalka bixisaan oo jihaadka la garab istaago dhallinyarada la keeno sidii furmaha aan u buuxino waan ognahay beesh jareer weyne dadaalka iyo juhdiga aad bixinaysan waa ognahay laakiin waxaa la yidhaahdaa fariska markii ordaayo jadaalka maha loogu dhuftaa si u dheerayo beeshi waxaa laga doonayaa ina sii dheerayso baa la doonaya walaalayaal fajazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum dowradii iyo xafladdii maalmahan dowradaan ku jirnay iyo xafladdii maanta aan joogno halkan ayaa ku soo xiraynaa fajazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum intii qabanqaabisay intii ku dadaashay guud ahaan labada muhaafada kamsuuma iyo jamaama waxaa leenahay jazaakum allahu khayran doorka ay qaataan ilahi subxana wa taala miisanka asnaanta ha u saaro fajazaakum allahu khayran halkan ayaa kusoo gogoweynaynaa wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaabihi wasalam guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xiise laad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanaha nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد أشادوا صحوة للدين كبرى